ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta axadaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maasaadka iyo dhibaatooyinka maxaabiista falastiiniyiintu ay kala kulmeen gudaha xabsiga yuhuudda iyada oo hay jiraan maxaabiis ku shahiiday gudaha xabsiyada yuhuudda sababo ku aadan tacdiibin daran oo loo geystay maamulka yuhuudda oo duqaymo ka fuliyey marin isku xira lubnaan iyo suuriya kooxda xuufiyiinta oo markii ugu horraysay gantaallo dhulka laga tuuray ku weerartay diyaaradda f lix iyo toban ee maraykanka tiro carruur ah oo ku dhimatay dalka morocco kadib markii ay ku gubteen dab ka bilowday jaajar maleeshaadka xuufiyiinta oo tiro mashaa'iq ah ka afduubtay gobolka xija ah ee dalka yemen sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaan ka ognahay macaadinta qaaliga ah ee uu maraykanku kula gorgortamayo ukrain si uu usoo afjaro dagaalka kala dhexeeya ruushka kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ku jira gudaha xabsiyada yuhuudda ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan iyadoo qaarkoodna ay ku shahiideen gudaha xabsiyada yuhuudda kadib markii ay tacdiimin daran la kulmeen warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar
shalay iyo wahayd maalinlima sabtiya taariikhdan ay ku beegneyd labayo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa marinka khaza ka hirgelay dufcadda lixaad isweydaarsiga maxaabiista waxaana xabsiyada maamulka saynad yahuudda laga soo daeyay in ka badan lix boqol iyo labo ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku xirnaa jelasha maamulka yuhuudda waxayna iskugu jireen kuwii ku xukunnaa xabsida dhaadheer iyo kuwii ku xukunnaa xabsida daa'imka waxayna maxaabiista muslimiinta ee falastiiniyiinta iyo xabsida dulmiga badan ee yuhuudda ku wajahayeen tacadiyo xadgudubyo kala duwan oy kula kacayeen ciidamada maamulka saynad yuhuudda iyagoona ka warbixiyey kadib markii halkaas kaga soo baxeen xorriyadooduna ay dib u heleen warbixintani waxaan diiradda ku saari doonnaa tacadigaay la kulmayeen maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xihan xabsiyada yuhuudda ibraahim shuweyshe oo ka mid ah maxaabiista dib u helay xorriyadooda ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ay xidheen kadib duulaankii ballaarna ay ciidamada yuhuudda ku soo qaadeen qidaaca ghaza tacadiga iyo xadgudubka uu kala kulmayay xabsiga dhexdiisa ayaana wuxuu ku tilmaamay mid jaxiim u ah ibraahim ayaa wuxuu ka mid ah mucalimiinta wax ka dhiga madaarista ku yeela magaalada beydxanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana xiray bishii diseembar labada kun saddex iyo labaatanka xilli uu hamid ku sugan madrasada dhexdeeda kadib markii uu ku khasbanaaday inuu ka barakaco duqeymaha xidhiirka ee ciidamada gumaystaha yuhuudda wuxuu xabsiyada maamulka yuhuudda kaga soo baxay ibraahim isweydaarsiga maxaabiistay hadda socda isagoona hadda wajahaya xaaladda caafimaad oo aad u liidataa jirkiisa ayaana wuxuu bilaabay inuu cagaarto xanuun dartiisa waxaana weli ka muuqda raadadkii ay ku reebeen jirdilka iyo tacadiga ay u geysanayeen ciidamada ku sugan jeelasha maamulka saynada yuhuudda waxaanu ilaa iminka ku suganayay xarumaha caafimaad isagoona la tacaalaya xaaladiisa maadaama uu yahay mid ku sugan marxaladtii ugu liidatay dhibaatatii ugu darneedna uu kusoo qaatay xabsida yuhuudda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay wadeen bilowgii duulaanka gardarada ee marinka khaza weerar carcar ah oo ay ku qaadayaan meelahay ku sugan yihiin dadka shacabka ah weerar aad u xoogan ayay mar ku qaadeen madarse ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxayna halkaasi ka soo qafaasheen ka badan saddex boqol iyo konton ruux oo shacab ah iyagoona kala saaray soddon iyo labo ka mid ah kobiyaya qafaashina ciidamada saynada ayaana waxaa ka mid ah ibraahim shuweyshi wuxuuna sheegay in markii hore la geeyay goob ku taala gudaha khaza isla markiina loo sii gudbiyey gudaha dhulka ay xooga ku haystaan yuhuuda wuxuuna tilmaamay in habdhaqanka ay ciidamada saynada kula dhaqmayiin dadka ku sugan xabsiyada uu ahaa mid ka baxsan bani aadamnimada waxuu sheegay maruu ka waramayey xilligii la geeyey xabsiga in dhammaantood laga bixiyo dharka iyagoona lagu wada xareeyey hal guri waxaa laygu jiiday meel miraayadda anigoo jilba jabsan ayuu yidhi ibraahim shuweyshi maruu ka hadlaya tacadiga daran ayuu la kulmay wuxuu intaasii raaciyey in ciidamada yuhuuday dadka u jirdilayeen nafsi ahaan iyo jir ahaan intaba waxaynay noo geysanayeen ihaano iyo aflaagaada ayuuna hadalkiisa sii raaciyey wuxuu sidoo kale sheegay in askarta yuhuuday ku qilinayeen markay iyagu tacdiibinayaan waxaad disheen qoyskeena iyaaraya koley ka muuqata caro iyo nacebaad u daran waxauu sheegay ibraahim in ciidamada yuhuudda ay geeyeen guryaha ay dhufeyska kaga jireen ka hor intaan loo qaadin gudaha dhulka ay xooga koystaan wuxuuna tilmaamay in guryaha la geeyey ahaayeen meelaha ay dhigtaan gawaaridooda gaashaaman wuxuuna ku sifeeyey in halkaasi ay ahaayeen meel aad u cidhiiri u ah qabowganaana celinaynin maxaabiista ayaana wuxuu sheegay inay siixanayeen meel aad cidhiiri u ah waan marnaba qabowka celinaynin wuxuu sidoo kale sheegay in maalinkii oo dhan ciidamada yuhuudda iyo maxaabiista indhaha ka xidhayeen loona diidi jiray inay dhaqdhaqaaqaan xitaa markay hurdayaan indhaha iyo gacmaha ayay naga xidheen cuntaduna waxaanan kuwaans wanaagsan u cuni karin ayuu yidhi ibraahim maruu la hadlayay warbaahinta wuxuu intaasii raaciyey xaajada suudhiga waxaanayn kuwa gutaa annagoo gacmaha iyo indhaha ka xidhan waxayna midaas nagu sii kordhisay dhibaatooyin ka jireed ee naystaa qabowga daranay ku dhacayo jirka maxaabiista falastiiniyiinta oo keliya ma aan dhibaatada haysata maxaabiista balse waxay ciidamada gumaystaa yuhuud dadka maxaabiista ku khasbayeen inay ku dhawaaqaan halkudhigyo ay ku ammaanayaan yuhuudda ka hor intaysan seexan waxayna u diideen inay xirtaan dharka culus ee qabowga laga xirtaa iyo sidoo kale biyaha nadiifka ah waxaana la siixinaya maxaabiista meelo bir ah qabowga ka baxayan uu yahay midaad u daran ibraahim ayaa wuxuu sheegay in saddex ka mid a maxaabiista iyagala soctay ay shahiideen sababo ku aadan xaalada caafimaadoo la soo daristay iyo weliba tacadiga u ahaa midaad u daran ibraahim shuweysha ayaana wuxuu tilmaamay in siddeedii bishani febraayo oo ah goortii laga soo deeyey gudaha xabsida maamulka yuhuuday u ahayd maalintii u dib u dhashay dhammaan maxaabiistii ku xirnaa xabsida dulmiga badan ee maamulka yuhuudda ayaana waxay tilmaameen in tacdiibka uu ahaa midaad u daran dhibaatooyin jireed iyo mid nafsin ay ka soo qaadeen gudaha xabsida maamulka yuhuudda sababo ku aadan xadgudubyada ka dhacaya gudaha xabsiga waxaana hadda marxalada goobaad ee heshiiska maxaabiis isdhaafsiga dhex maray kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda soo baxay kun toddoba boqol soddon toddoba ka mid a maxaabiista muslimiinta ee falastiiniyiinta marxaladan oo soconaysa lix toddobaad ayaan hadda gabagaba marayso dhanka kale war ka soo baxay guddiga maxaabiista ee kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu sheegay inuu geeriyooday maxbuus dhowaan ka soo baxay xabsiga maamulka yuhuudda kaasoo lagu magacaabo nail cabiid xafiiska maxaabiista muqaamada ayaana wuxuu ka shanqariyey in ninkan uu ahaa afartan lix sana jir uu geeriyooday kadib markii uu xabsiga maamulka yuhuuda ka soo baxay laba toddobaad kadib xafiiska kooxaha muqaamada falastiin ayaana wuxuu sheegay in ninkan uu ahaa afartan lix sana jir uu geeriyooday kadib markii uu ka soo baxay xabsiyada maamulka yuhuuda laba toddobaad kadib bayaanka ka soo baxay guddiga maxaabiista maamulka qidaaca khaza ayaa lagu yidhi naayil cabiid ayaa geeriyooday kadib markii uu ka dhacay joogga sare waxaana intaa la sii raaciyey maxbuuskan ayaa xabsiga maamulka yuhuuda ku qaatay koo iyo labaatan sano oo xidhiir ah ka hor intaan lagu soo deenin heshiiska maxaabiis dhaafsiga naayil cabiid ayaa la xiray sanadka markii uu ahaa labada kun iyo afarta waxaanuu ka mida dadka xabsi daayanka ee ku xukumeen maamulka saynada yuhuudda ciidanka yuhuudda ayaana baaritaana ku hayay waqti aad u dheer iyagoona ku soo eedeeyey inuu yahay xubin ka tirsan guutada alqasaam waa garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin markii uu sanado badan ku qaatay xabsiyada ayaana waxaa la soo daristay xanuuno aad u fara badan waxayna ciidanka yuhuudda u diiday inay soo booqdaan eheladiisa inta uu xabsiga ku jiro kadib markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta marinka khaza ayaa wuxuu ka mid noqday naa'il maxaabiista ku soo baxday isweydaarsiga laba toddobaad markii uu joogay ayuuna geeriyooday sidoo kale maxbuus falastiiniya oo ka mid ah maxaabiista dib u helay xoriyadooda ayaa wuxuu ka waramayaa xaaladiyaadkeeda uu ku soo maray xabsiyada maamulka yuhuudda maxbuuskan dib u helay xoriyaddiisa ayaa lagu magacaabaa ibraahim masarxaanah da'diisa ayaa lagu sheegay inay tahay kontii toddoba sano waxaana uu yidhi maruu warbaahinta la hadlayey waxaan xabsiyada maamulka yuhuuda ku soo qaatay saddex iyo labaatan san oo ka mida nolosheeda waxaa dhashay gadaashay jil dhammaystiranna waa ayna weynaadeen ayuu yidhi asarxaan oo mar warbaahinta kula hadlayay gurigiisa oo ku yaala xerada dahshiya ee ku taala magaalada beyt xanuun ee daanta galbeed farxadda xoriyaddeeda maahan mid la soo koobi karaa kadib markii aan muddo dheer ku soo qaatay xabsiyada saynada yuhuudda waxaa hadda ugu imaada iyadoo ay joogaan jiil kale kuwaas waan aqoonsan karin ayuu yidhi asarxaan ah wuxuuna intaasi raaciyey kubayaan ka taga iyagoo yaryar ayaa hadda weynaaday dhammaanteenna waan ognahay dhibaatada ay leedahay in aabba uu ka fogaaday carruurtiisa maruu ka hadlayay dhibaatooyinkuu kula kulmay xabsida maamulka yuhuudda ayaana wuxuu sheegay inay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan waxaana nooga sii dareen markii uu qarxay weerarkii duufaan laksa ayuu yidhi ibraahim asarxaan ah tani waa arrin ka bedelan waxay maxaabiista yuhuudda kula kulmaan gudaha jeelasha muqaawamada falastiin waxayna sheegeen maxaabiista yuhuudda maray u waramayeen warbaynada yuhuudda in dagaalyahanada muqaawamada falastiin ay si wanaagsan ula dhaqmi jireen islamarkaana ay ka helayeen ixtiraam iyo qadarin ballaaran askariyad ka tirsan maamulka yuhuudda oo ka mid ahayd maxaabiistii ay kooxda muqaamada falastiin soo dayeen asbuucii saddexaad ayaa waxay sheegtay maray u waramaysay wargeeska iyo diicooda xaranood in xubna alqasam ay u keeni jireen waxyaabaha ay u baahan yihiin iyadoona sheegtay in akhbaaraadkii wararkii kala socdeen iyadiiyo saaxiibadeeda telefishinada iyo idaacadaha maalintii shalay ayaana waxaa shaashadaha caalamka qabsaday mid ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee la wareejinaya oo dhunkanaya madaxyada xubnaha dagaalyanada alqasam waa garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbina qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir maamulka yahuudda ayaa duqeyn ka fuliyey marinada isku xidha lubnaan iyo suuriya saacadihii lasoo dhaafay duqeyn diyaaradeed ayaa lagu burburiyey macbarada ama marinada muhiimka ah ee isku xidha dalalka suuriya lubnaan oo ka tirsan dhulka shaam ciidamada gumaystaha maamulka saahinada cadowga yahuudda ayaa sheegtay duqeynta lagu burburiyey marinada muhiimka ah waxayna ku andacoodeen in ururka isku magacaabay xisbullah ay ka hor istaagayeen hub ka soo gudbayo marinadan ilaa iyo haatan lama soo sheegin wax dad ah oo naftooda ku waayay ama ku dhaawacmay duqeynta balse waxaa ka dhashay burbur hantiyadeed iyo waxyeelo soo gaartay marinada wadamada suuriya iyo lubnaan ayaa waxaa u dhexeeya xadbeena dhirirsan masaafo dhan saddex boqol iyo soddon kilomitir waxaana goobaha yahuudda burbursay ahaayeen marino muhiim ah oo isku xidha labada dal sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya burbur xoogan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee yahuudda oo mar weliba looga bartay inay dumiyaan oo ay baabiyaan oo ay dhulkala simaan goobaha danta guud ee dadka shacabka ah ciidamada maamulka xaaqidka ah ee hogaamiyey dhiigacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa waxay marar badan duqeymo kala duwan oo dad badan ku dhinteen waxay ka fuliyeen wadamada suuriya iyo lubnaan kuwaas oo ku andacooda markay gumaadaan dadka shacabka ah inay laayeen mas-uuliyiin iyo kooxo iyaga kasoo horjeeda geeska kale kooxda xuutiyiinta ayaa markii ugu horreysay gantaalo dhulka laga tuuray ku weerartay diyaaradda af lix iyo toban ee maraykanka janalka fox news ee laga leeyahay dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee maraykanka in kooxda xuutiyiinta ay markii ugu horreysay sawaariikhda ay dhulka ka gantay ku tuureen diyaaradda dagaalka ee lagu magacaabo f sixteen ama f lix iyo toban oo ay leedahay dowladda maraykanka saraakiisha sare ee ameerikaanka ayaa sheegay in gantaaladu aysan diyaaradan oo dul hehaabaysay hawada sare ee badda acas lala helay xilliga xuutiyiintu diyaaradda f lix iyo toban weerareen waxay dhanka kale gantaalo ku asqeeyeen diyaarad roonis maraykanku leeyahay oo nooceeda uu yahay m q nine xukuumadda washington ayaa arrintan aad uga argaxday iyadoona lama filaan iyo dhakafaar ku noqotay arrintan iskudayga xuutiyiinta ay sameeyeen wuxuu xukuumadda washington ku dheliyay inay dib u eegis ku sameeyaan ciidankooda halkaasi jooga maadaama ay wax weliba la kulmaan xuutiyiintan ay ka suurtowaan dhinaca kale tiro carruur ah ayaa ku dhintay dalka morocco kadib markay gubteen dab ka bilowday jaajar koronto ku jira oo qarxay warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka maqhrib ayaa soo tabinaysa in tiro carruur ah ay ku dhinteen debka kacay biyaano ka mid ah guri dabaq ah oo ku yaala magaalada timaar ah ee u dhowaa caasimada waddankaasi ribaad sida ay sheegayaan wararkaan helayno debka ayaa ka dhashay jaajar telefoon ku jira koronto kaas oo qarax sameeyey debna uu ka dhashay waxaana ku dhintay shan carruur ah oo da-dooda udhexaysa saddex ilaa iyo labiyo toban carruurtan badankooda ayaa la sheegay inay saameyn ku yeesheen holaca iyo qiiqa ka baxaya guriga kuwaasoo ugu dambeyntii sababay inay naftoodu waayaan jaajarada teleefoonka ayaa ku halisa oo xitaa qofka laf ahaantiisa haddii ay ku qarxaan isagoo ka agdhigo waxyeelo u geysan karaa ama naftiisa ku weyn karaa sida haddaba ka dhacday dalka morocco waxaana habboon in la iska ilaaliyo haddii ay waxsabaana dadka cilaaqaadka ule loo yeedho iyaguna aysan fududeysan arrintaas maadaama ay dhalan karto waxyeelo adag oo khasaare geysta ugu dambeyntii maleeshiyaadka xuutiyiinta oo tiro mashaa'iqa ah ka afduubay gobolka xajah ee dalka yemen kooxda xuutiyiinta oo caadaystay inay dhibaateeyaan cid weliba oo kasoo horjeeda siyaasadooda guracan ayaa saddex sheekh oo kasoo jeeda qabiilka alashumi ka afduubtay gobolka xaja ee dhaca meel galbeed kaga beegan caasimada wadanka yemen ee sanca saddexda sheekh ay afduubeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa magacyadooda lagu kalsheegay cabaas ashumi faris ashumi iyo cali ashumi waxaana lagu xiray xabsi ay leeyihiin maleeshiyaadkan waxay wararku tilmaamayaan in mashaa'ikhdan ay ka hor imaadeen awaamir uu soo siiyey mid ka mid ah saraakiisha amniga ee maleeshiyaadka xuutiyiinta taasi ayaana keentay in la afduubo kadibna xorriyaddooda laga qaado falka lagu afduubay mashaa'ikhdan ayaa qayb ka ah howlgallo lagu qabqabanaya dadka noocaan ah ee diidan maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo sida ay wax u wadaan murtadaqada xuutiyiinta taagta daran ee taageerada ka hela dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa marar kala duwan goodfallo ka baxsan bani-aadanimada waxay kula kacayaan dadka muslimiinta ee ku nool dalka yemen iyagoona marka ay doono dadka shacabka ka raafa magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waddanka yemen dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaanka ognahay macaadiinta qaaliga ah ee uu maraykanku kula gorgortamayo ukrain si loo soo afjaro dagaalka kala dhexeeya ruushka waxaana warbixinta soo jeedanaya cabdifitaax faarax diiriye madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii sheegay in maraykanku uu ku dhow yahay inuu heshiis la saxiixdo ukrain halka wargeyska wall street journal oo soo xigtay lawareedyo sheegaya in maraykanka iyo ukrain laga yaabo inay wada saxiixdaan heshiis ku saabsan macdanta dhankiisa madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa fariin muuqaal ah oo uu soo dhigay bartiisa ku yidhi waxaan maraykanka kala shaqaynaynaa heshiisyo qabyo ah oo looga wada hadlayo macdanta kuwaasi oo aan rajaynayno inaannu gaarno natiijo wanaagsan zelenski waxa uu diiday iskudaygii ugu horreeyey ee uu maraykanku ku doonayay inuu isagu maamulo macdanta muhiimka ah ee dalkiisa isagoo ukrain siinaya dhaqaale lagu xoojinayo kaalmada militari iyo dagaalada adag ay kula jirto daladda ruushka saddex ilo xooggaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in maraykanku uu soo jeediyey in la wareegidda boqolkiiba konton macdanta muhiimka ee ukrain waxaana fikraddaasi durbadiiba ka soo horjeestay madaxweynaha dalkaasi zelenski isagoo sheegay in soo jeedintaasi aysan wax faa'iido ugu jirin kev macadinta qaaliga ayaa ka kooban toddobiyo toban macdan oo muhiim ah oo loo isticmaalo taleefanada gacanta baabuurta korontada ku shaqaysa nidaamka hagidda gantaalada iyo qalabyada kale ee elektroniga ah sida warshadaha iyo xarumaha tamarta laga dhaliyo inta badan macaadinta naadirka ku ah dunida ayaa laga helaa goobo xadidan oo ay ka mid tahay ukrain iyo shiinaha inkastoo soo saaristeedu ay aad u adag tahay haddana waa macaadin waxtar weyn u leh wax soo saarka warshadaha sida laga soo xigtay wargeyska the guardian ee ka soo baxa ingiriiska madaxa jaamacadda juqraafiga ee ukrain hana livinsiva ayaa maqaal uu daabacay ku sheegay in dalka ukrain uu hodan ku yahay boqolkiiba shan ka mid ah khayraadka macdanta adduunka inkastoo ay daboosho oogada dhulka marka loo eego xogta ay soo xigatay wakaaladda wararka ee royters ukrain ayaa haysata kayd dhan labiyo labaatan ka mid ah soddon iyo afarta macdan ee ay caanka ku tahay qaaradda yurub kuwaasi oo ay ku jiraan macaadinta naadirka ku ah caalamka sida lendnium sirium neodamium ebrium iyo etrium ka hor inta uusan dagaalka ruush ku qarxin febraayo ukrain waxay ahayd dalka ugu horeeya ee caalamka ee soo saaro macdanta tangistan ayadoo soo saartay qiyaastii boqolkiiba toddoba wax soo saarka caalamiga ah ee sanadkii labakunsagaaliyotobankii sida laga soo xigtay cilmi baaris ay samaysay komishinka yurub waxay soo kala sheegtay in shan boqoloo kun oo tan oo letium ah uu ku jiro dalkan taasoo noqonaysa shan meelood meel ka mid ah wax soo saarka adduunka oo qayb muhiim ah ka ah tamarta nucleerka warbixinta the guardian ayaa soo kale ka hadashay qeexidda macdanta iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ay u leedahay guud ahaan caalamka macdanta muhiimka ah waa macdan iyo agabyo kale oo cayriin ah oo loo baahan yahay si loo soo saaro alaabta tiknolojiyadda sare leh gaar ahaan kuwa la xidhiira in loo wareejiyo tamarta cagaaran iyo soo kale kaabayaasha sirdoonka macmalka ah iyo hubka wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo ka fogaanshiyaha shidaalka ah ayaa horseeday in lagu degdego sida cobelt keber ledium iyo nekel kuwaasi oo faa'iido u leh gaadiidka dhismaha iyo maraaxadaha dabaysha isla birahaas iyo kuwo kale ayaa soo kale loo adeegsadaa samaynta taleefanada gacanta xarumaha xogta sirdoonka macmalka ah iyo hubka sida diyaaradda f soddon iyo shan taasoo kordhinaysa baahida loo qabo sida dhaqaalaha iyo tiknolojiyadii dunida ay isu beddeleen waxaa kor u kacay qiimaha macaadinta muhiimka ah waxaana kor u kacay tartanka loogu jiro dhulka si loo helo macaadintaasi sanadkii labakunlabayoabaatankii hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka ayaa daawacday liiska konton macdan oo laga bilaabo macdanta aluminiyum ilaa zirconium kuwaasi oo loo arkay inay door weyn ka cayaarayaan dhaqaalaha horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo kaabayaasha dalkaasi iyo amniga biraha la xusi karo ee ku jira liiska waxaa ka mid ah arseneg oo loo isticmaalo sidii wakiilka waxtuurista ee hawada iyo berilium oo loo isticmaalo warshadaha difaaca sidoo kale waxaa ka mid ahaa gobelt ledium iyo grafayt oo dhammaantood muhiim u ah soo saarista batriga waxaa soo kale ka mid ah indiyam oo laga sameeyo shaashadaha u jawaaba taabashada farta iyadoo intaasi lagu darayo taleriyum oo loo isticmaalo soo saarka tamarta qoraxda laba kun saddex iyo labaatankii hay-adda tamarta caalamiga ay waxay ku qiyaastay in suuqa kala iibsiga biraha ee qaybta tamarta uu gaaray saddex boqol iyo labaatan bilyan sanadkii laba kun labaiyo labaatankii taas oo ah labanlaab qiimihiisa shan sano ka hor haddii dalalku si buuxda u fuliyaan tamartooda nadiifka ah iyo ballanqaadkooda ku aadan cimilada baahida ayaa la filayaa inay ku labanlaabanto laba kun soddonka iyo ay ku saddex jibaaranto laba kun afartanka ayay tiri hay-addu ereyga macdanta muhiimkaahi ma aha erey cilmiyeed oo keliya ee waa mid siyaasadeed waddamo kala duwanina waxay leeyihiin liiska macdanta muhiimka ah taasi oo ku xidhan hadafkooda gudaha iyo kan juqraafiyadeed waxaa jirta sabab weyn oo uu trump aad ugu hamuun qabo inuu macaadinta naadirka ah ka helo ukrain taasi oo uu kula tartamayo wax soo saarka shiinaha shiinuhu waxa uu leeyahay inta badan awoodda wax soo saarka dhulka naadirka ah waxauna wax soo saarkiisa si xawli ah ugu faa'iideeya adduunka sida ay sheegtay wakaalad wax ka qortay tamarta caalamka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله